ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa si rasmi u soo xereeya shirka wadatashiga qaranka kaas ah oo muddo laba maalina galay kana socday magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ra-isul wasaare ku-xigeenka ayaana khudbadda uu ka jeediyey waxa uu kaga hadlay ahmiyadda ay leedahay iskaashiga dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalk ee soomaaliya isagoona sheegay in mashaariic waaweyn oo laga fuli lahaa dowlad goboleedyada dalka ay qaarkood hakad ugu jiraan khilaafka u dhexeeya dowladda federaalk ee soomaaliya iyo dowlad goboleeda taasina ay caqabad koobaad ku tahay horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha deegaanada puntland waa deegaanada ugu botanshilka badan geyiga soomaaliyeed maanta nabad baa ka jirta dowladnimada midday kusoo dhaqmeeyeen xeer ballaadhan bay leeyihiin infrastructure wax ku oola ayaa ka jira oo aan ka jirin inta badan maamulada kale xataa somalilandka ka horeeyaan markay noqoto airport infrastructures boosaaso garoowe ilaa gaalkacyo diyaaradaha ka dega soo maha haatan garoowe airportka ka jira hoggaan hufan oo hal abuur leh oo loo kala iyo dowlad federaala wada fuliyey robotka boosaasana dowlad iyobaa fulisay iyo iyo iyo hogaan iskaashanaya dowlad federaalna keligeed ma fulin karto hogaanka puntland ama xukuumadda puntland ka jirta keligeedna ma fulin karto waa complementary relationship shirkan oo uu iclaamintiisa iyo furitaankiisaba lahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa ka qeyb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya iyo madax hore inkastoo qaar ka mid a siyaasiyiinta mucaaradka ahi ay shirkan qaadaceen